wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada puntland ayaa degmada goldogob ku qabatay tababara ku saabsan ilaalinta deegaanka kulanka ayuu ujeedkiisu ahaa in lagu baraarujiyo bulshada qeybaheeda kala duwan ilaalinta deegaanka haddaba guddoomiyaha degmada goldub iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa madasha si wada jira uga warbixiyey muhiimada tababarkani waxaa sharaf noo ah inaan maanta shirkan ka soo qayb galno oo ay waday wasaaradda deegaanku oo ay maraysay deegaano kala duwan ee gobolka mudug ee degmooyinkiisu ay u badan yihiin oo aan ka samaynaynay wacyigelin ilaalinta deegaanka iyo dhibaatadii deegaanka ee maaragtay ka jirta oo muddadii u dambeysay ee soo badanaysay gaar ahaan gobolka mudug iyo deegaano kale wasaaraddu muhiimadeedu waxaa weeye inay ilaaliso dhammaan dhirta iyo deegaanka iyo duurjoogta wixii dhibaato u geynaya iyadoo kala shaqeynaysa dowladaha hoose iyo dhammaan ururada bulshada iyo qeybaheeda kala duwanba maanta kulankan waxaa weeye in aanu maaragtay bulshada wacyigelin siino sidoo kalena aan bulshada kala tashano qaabkii layska wada kaashan lahaa loona joojin lahaa dhibaatooyinka deegaanka deegaanka marka laga hadlayo deegaanka dadka iyo xoolaha ku nool oo laba noolo ah aad la socotaan dhirtii in la jaray in la baabi'iyey dhirtii dhuxulihii ay noqdeen meel walba magaalooyinka qaarkood meelo dhuxulaha lagu shido waa intaa dheer bacaha ay dowladda puntlandna joojisay oo weli carrada ku jira oo dukaamadu gadayaan waana la joojiyey waxaa lagu soo saaray ciddii bacaha laga helay in ganaax lagu waxeeyo ama lagu xiro si deegaanku u nabadgalo deegaamada inagu hadda waxaynu ka midnahay reer galdoog ugu liita oo hadda environmentiga dhibaatada ku haya ama dhuxusha la shidaya ha noqoto ama dhirta la jaraya ha noqoto waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysan doontaan sibinaarkan oo aad ka dhigi doontaan mid anfaca bulshada ee lagagana hortago in deegaanka la dhibaateeyo deegaanku hadduu dhibaatoobo dadkana dhibaatadu way saamaynaysaa in badan oo ama xoolihii ama dadkii ahaa ku nool waxaanu la soconaa inaynu nahay noole ku nool noole nooluhu markuu dhir waayana aysan ahaanayn inuu sii jiro biniaadankaas meesha ku nooli waxaan rabnaa inaad dadka ama ehelka u ah ama qaraabada la'ah dadka waxaa samaynayaa ay ka wacyigeliyaan oo bulshada wacyigelinta wada gaadho si looga hortago oo loo helo deegaan nabad qaba oo xagga wasakda ka nabad qaba xagga jarista ka nabad qaba dhuxusha ka nabad qaba oo noqdo deegaan xooluhu ay ku noolaadaan adduunka maanta dhir in la beero mooye dhir in la jaro afrikay weli ka jidhaa qaarka